gudoomiyaha maamulka degmada cadaado faarax deriya warsameeye wuxuu heliyey xogaha dowladda degmada cadaado cabdiraxmaan xirse ayaa xarunta dowladda kusoo dhaweeyey wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda beeraha waraabka galmudug xasan yuusuf barre cirshimaar waxaana wasiirka wafdigiisa ka mid ah ay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waraabka beeraha dowlad goboleed galmudug xasan cabdulahi xashiy sidoo kale wasiir ku-xigeen wasaaradda xanaanaha xaradda dowlad goboleed galmudug shariif cabdinuur barre agaasimaha wasaaradda beeraha waraabka galmudug wasiirka wasaaradda beeraha waraabka galmudug xasan yuusuf barre xirsimaar ayaa u gamahday maamulka degmada cadaado soo dhaweynta wanaagsan oo u sameeyey wafdigiisa isagoona kuura shan boqol oo godo loogu talaga hortaga xaalufinta iyo nadaab kuurka dhirta sidoo kalena wasiirka ayaa sheegay in muddada ay joogaan degmada cadaado ay shaqooyin ka qaban doonaan taasoo qayb ka adaalada lagu hortagay iyo xaalufinta dhirta iyo sidoo kale nadaab guurka cimilada isbeddelka ka dhashaa
oo halkaan ugu soo booqday degmadana ku wareejiyey dhirtan iyo geedahan loogu talagalay in xaalufinta iyo nabaad guurka looga hortago dhiraynta iyo qurxinta iyo sarawqaadidda bilicda iyo maxaa tiraahdaayey anfaaciga ay dhirtu leedahana kor sare loogu qaado aad iyo aadaan wasiir iyo wasiirada dhammaantood idinkugu mahad celinaynaa geedahan waa idinkala wareegnay waxaan rajaynaynaa inaad noo soo badin doontaan markaad aragtaan kuwaan oo si habsamile u baxay oo laga faa'iidaystay waxaan rajaynaynaa inaad kuwo kalena ku soo dari doontaan magaalada cadaado waxay ka mid tahay meelaha ugu baahida badan beeraha wasaaraddan maaragtay baahida weyn u qabta maxaa yeelay beeraha ku yaallaahay waxay weli joogaan bilow waxay u baahan yihiin horumarin badan waxay u baahan yihiin ceelbiyoodyo waxay u baahan yihiin dalagii iyo abuurkii waxay u baahan yihiin maxaa tidhaahdaayey tababaro iyo in maaragtay capacity building loo sameeyo ayadana waan idinka sugaynaa inta hadda aad nagu wareejiseenna waan idinkaga mahad celinaynaa waa waxqabad weyn waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayna wasiirka oo markii la magacaabayba horay ka bilaabay inuu deegaankii dhireeyo oo dhirayntiisii iyo horumarinta maxaa tidhaahdaayey nabaad guurka inuu ka hortago go'aan ku qaatay wasiir aad iyo aada u mahadsan tahay soo dhowow waxaana kaa rajaynaynaa insha allahu wasaaraddaada iyo gelmudug oo intaan ka badan ay dhirteeduna tahay maxaa tidhaahdaayey isbeddel weyne uu deegaankii ku yimid gudoomiyaha degmada cadaado ayaa ka mahad celiyey geedaha lagu wareejiyay isagoona sheegay inay qayb ka tahay qaybna ka qaadanayso bilicda iyo sidoo kale cagaarinta degmada cadaado gobolka galguduud wasaaradda beeraha waraabka dowlad goboleed galmudug ayaa ka olan si wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira isbeddelka cimilada taasoo qayb ka qaadanayso nadaad guurka iyo sidoo kale xaalufinta dhirta